الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الإمام ابن مالك الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في فعل ما لم يسمى فاعله إن تسند الفعل للمفعول فات به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المضاوعة تضمم تلوها بولا وما لفا نحو باعت عن لثالث نحو واختار وانقاد كاختير الذي فضلا فصل في فعل ما لم يسمى فاعله fasalkani wuxuu ku saabsan yahay ficilka aan faacilkiisii la magacaabin ee aan la sheegin waana ficilka loo yaqaano muqayaru siiqa qaabkiisii ayaa wax laga bedelayaa waxaa dhacda intaa la gooyo faacilkii mafcuulkii intaa lasoo qaado la keeno halkii faacilka mafcuulka oo qurana ma aha waxaa jira waxyaabo kale oo intaa lasoo qaado halkii faacilka la keeno sida darafkii iyo jaari majruurkii iyo laakiin asal ahaan mafcuulka intaa lasoo qaado la keena halkii faacilka axkaamtii faacilkana wuu qaataa marka mafcuulku isagaa asal ah ficilkii caadiga ahaa muxuu kaga duwanaanaya ficilka marka intaa la xadfo faacilkiisii mafcuulkii lasoo qaado oo la keeno halkii faacilka ama waxyaabaha kale ee halkaa iman kara sida darafka iyo masterka iyo jaarka iyo majruurka xarafka ugu horeeya waa in la dameeyaa shardi baa ku xidhan shardigaasi waxa weeyaan waa marka aanu ahayn ficil hulaathi ah oo muctalul cayn ah ficilka aan faacilkiisii la magacaabin ama faacilkiisii intaa la xadfay mafcuulkii halkii faacilka lasoo dhigay xarafka ugu horeeya waa in la dameeyaa ama maadi ha noqdo ama mudaaric ha noqdo thulaathi ha noqdo rubaaci ha noqdo khumaasi ha noqdo sidaasi ha noqdo bishardi waa inaanu ahayn thulaathi muctalul cayn ah hadduu noqdo thulaathi muctalul cayn ah xarafka ugu horeeya waa la kasraynaya waxyaabo kale oo ku bannaan baa jira laakiin inta kitaabku xusayo ayuunbaynu insha allahu tacaala ku horeynayna halkaa maxaa inooga soo baxay xarafka ugu horeeya laba arrinoo khuseeya kow in la dameeyo haddii aanu ahayn ficilkaasi thulaathi muctalul cayn ah tusaale daraba waa ficil maadi markaad leedahay waa la garaacay duriba zaydun akhraja ukhrija camrun indalaqa unduliqa bizaydin istakfara ustakfira allaahu haddii ficilkaasi uu yahay hulaathi muctalul cayn ah xarafka ugu horeeya waad kasraynaysaa qaala maxaad odhanaysaa qiila baaca maxaad odhanaysaa biica khaafa maxaad odhanaysaa khiifa taala maxaad odhanaysaa tiila sidaasaa lo odhanaya qodobaynugu soo noqonaynaa jira insha allahu tacaala taas halkaa inoo dhig awalkii sidaasaynu ku dhaafnay waxaad u gudubtaa xarafka labaad xarafka labaad ficilkaa haddii ay ku jirtay maadigiisii ta ziyaado ah ta'daasina ay tahay ta u timi qiyaas ahaan kitaabku wuxuuna odhan doonaa taaulmudaawaca laakiin taaulmudaawaca gaarkuma aha sida saxda ahi waxa weeyaan ficilka maadigiisa haddii xagga hore ay kaga jirtay ta ziyaado ah xarafkii ugu horeeyey ee awalba kuu damaysnaa xarafka labaad isagana waa damaynaysa maalan tacallama ficilkaa waxaa ku jirta taaun masiida ficilka taaun masiidana waxaa lagu daraa uun marka uu yahay khumaasi tacallama marka uu yahay xarafka ugu horeeya in la damaynayo labadii qodobee hore ayuu ka mid ahaa xarafka labaad dame maadaama oo ficilkan ay ku jirto taa-un masiida maxaad odhanaysaa tucullima takharaja tukhurija takaafala tuquufila sidaasaa la odhanaya waxaad u gudubtaa xarafka saddexaad xarakadiisa xarafka saddexaad ficil kasta oo hamsatulwasli ka bilowda haddii lagu yidhaahdo ficil kasta oo hamsatulwasli ka bilowda macnuhu waxa weeyaan sudaasi oo dhan waayo ficil sudaasiya oo hamsatulwasli aan ka bilaabani ma jiro waxaa kaloo kuu soo gelaya khumaasi bishardi waxaa loo dhigayaa ficilka khumaasiga ah ee hamsatulwasliga ka bilowday inaanu ahayn muctalul cayn waayo ficilku marka uu yahay khumaasi hamsatulwaslina waa ka bilaabmi karaa taa-ulmasiidana waa ka bilaabmi karaa taa waynu soo marnay marka waxaa loo jeedaa marka lagu leeyahay ficilka hamsatulwasli ka bilowday sudaasi intuu ka tira leegyahay kow khumaasi hamsatulwasli ka bilowday bishardi waa inuu noqdaa ficilkaasi saxiixulcayn oo aanu noqon muctalulcayn ficilku hadduu sidaa noqdo hamsatulwasligii waa la damaynaya xarafka hamsatulwaslida marka laga soo bilaabo saddex ku noqonayana waa la damaynaya tusaale istaftaxa istaftaxa waa ficil sudaasi ah hamsatulwasli buu ka bilowday sudaasi aan hamsatulwasli ka bilaabanina ma jiro waxaa damaynaysaa awalka oo hamsadii lagu bilaabayah iyo haalidka oo ayada marka tirada laga soo tiriya saddex ku noqonaya maxaad odhanaysaa istuftix albaabu indalaqa inoo soo qaad unduliqa itasala uttusila ictadala uctudila unduliqa ficilku wuxuu ahaa indalaqa oo khumaasi ah shardigii buu helay oo ah ficilkaasi inuu yahay khumaasi oo haddana ah saxiixulcayn haddii ficilkaasi uu yahay infacala iyo iftacala oo looga jeedo ficilkii khumaasiga ahaa ee hamsatulwasli ka bilowday muctalulcayn hadduu noqdo xarafka saddexaad waa la kasraynaya marka xarakadii saddexduna maxay noqotay xaalad la damaynayo oo ah ficil kasta oo sudaasiya ficilkii infacala iyo iftacala ahaa ee khumaasiga hamsatulwasliga ka bilowday ahaa ee saxiixulcaynka ahaa xarafka saddexaad waa la damaynaya haddii ficilkaasi uu yahay infacala iyo iftacala oo khumaasi hamsatulwasli ka bilowda ah muctalulcaynna uu yahay xarafka saddexaad ayaa la kasraynaya waxaad odhanaysaa ikhtiira iyo inqiida mathalan waxaad odhanaysaa ikhtiira iyo inqiida hamsadan waxaa la xarakaynayaa hadalka laga bilaabayo xarakada xarafka saddexaad ee odhan maysid ikhtiira iyo unqiida waayo ukhtiira iyo unqiida culays baa ku jira culayskaasina wuxuu ka imanayaa alintiqaalu min aldamati ila alkasra ikhtiira iyo inqiida inay ikhtiira ikhtayara buu ahaa ikhtayarana waa iftacala maxaa la odhanayaa ikhtiira inqiida asalku wuxuu ahaa inqayada inqayada markuu ahaana wuxuu ahaa infacala halkaana waxaa inoogu dhammaaday labadii xarako ee haalidka waxaa inoo hadhay xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya maxaa lagu samaynaya xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya waxaa loo qaybinayaa uun labadii nooc ee ficilka maadigana xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya waa la kasraynaya mudaaricana xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya waa la fadxaynaya inta kitaabkuu ka hadlaayo ee inoo soo socotaa waa intaas aada iyo aadna way u fududahay waanay sahlan tahay sheikhu raximah llahu tacaala beyt kasta wuxuu inoogu sheegayaa axkaamta aynu sheegnay qaar ka mid a waxaanu isu raacinayaa sheikhu raximah llahu tacaala siday isu khuseeyaan in tusnidi alficla lilmafcuuli faأti bihi madmuuma alawali waksirhu ida اtasala bcaynin ictala wajcal qabla alaakhiri fi lmudiyi kasran wafatxan fi siwaahu tala in tusnid ilficla in tusnid haddaad tiiriso alficla ficilka haddaad tiiriso lilmafcuuli lilmafcuuli bihi mafcuulu bihi ficilka haddaad u tiiriso fa'ti la kaalay bihi ficilkii la kaalay madmuuma alawali xaal uu yahay awalkiisa mid la dameeyey waksir kasree hu awalka kasree ida tasala marka uu la xidhiidhsamo awalkaasi bicaynin cayn cayntaas oo ictalla cilowday ay wa ucillat oo dabeedna la iclaaliyey wajcal ka yeel qabla alaakhiri ay xarakata maa qabla alaakhiri xarakada ka qabla aakhirka ku sugan filmudiyi maadiga dhexdiisa waxaad ka yeeshaa kasran kasra ka yeel wa fatxan ay wajcal xarakata maa qabla alaakhiri fatxan fii siwaahu fii siwa almudiyi maadiga wixii aan ahayn kaa aan maadiga ahayn oo talaa raacay maadiga xagga tasarufka waxaynu soo sheegnay ficilka awalkiisu inuu leeyahay laba xarako damo damadaasi waa ficil kasta ama ha noqdo mudaaric ama ha noqdo maadi thulaathi ha noqdo rubaaci ha noqdo khumaasi ha noqdo sudaasi ha noqdo xarafka ugu horeeya waa la damaynaya haddii aanu ahayn thulaathi muctalul cayn ah hadduu noqdo thulaathi muctalul cayn ah xarafka ugu horeeya waa la kasraynaya labadaasuu ugu horreysiiyey sheikhu raximah llahu tacaala marka uu yidhi shiikhu in tusnid ilficla lilmafcuuli mafcuulka oo qura ficilka looma tiiriyo marka la jaro ee meesha laga gooyo faacilkii waxaa loo jeedaa wixii mafcuulka aan ahayn laakiin booskaa buuxin kara asal ahaan shayga ugu horeeya ee la keenaa waa mafcuulun bihi waxaa jira laakiin waxyaabo halkii mafcuulka geli kara waxyaabahaasina waxa weeyaan masdarka jaarka iyo majruurka iyo darafka alimaam ibni malik raximahu llahu tacaala wuxuu ku yidhi halkan in tusnid ilficla lilmafcuuli faأti bihi madmuuma alawali waksirhu ida اtasala ficilka haddaad u tiiriso mafcuul mafcuulkana wuxuu u jeedaa almafcuulu bihi alimaam ibnu malik raximah llahu tacaala marka uu yidhi ficilka markaad u tiiriso mafcuulun bihi kuwii kalena aanu xusin sababtu sidaa u yeelayaa waxa weeyaan koobis uu koobayo maadaama kitaabkana uu yahay kitaab mukhtasara mafcuulun bihiguna uu yahay shayga asalka ah alfiyada wuxuu ku yidhi alimaam ibnu malik waqaabilun min darfin aw min masdari aw xarfi jarin biniyaabatin xari walaa yanuubu bacdu hadi in wujid fi lafdi mafcuulun bihi waqad yarid waqaabilun min darfin aw min masdari wuxuu aqbalayaa oo bimacnaa halkaa iman kara darafka iyo masderka aw xarfi jarin biniyaabatin xari ama xarfu jarka weliba wuxuu inoo sheegayaa waa marka waxaasi ay noqon karaan kuwo halkii mafcuulka geli kara wuxuu ku daray imaamku raximah llahu tacaala walaa yanuubu bacdu hadi in wujid fi lafdi mafcuulun bihi waqad yarid waxyaabaha haddii la helo haddii lafdiga mafcuulun bihi laga helo oo jumladda uu mafcuulun bihi ku jiro wax aan mafcuulun bihi ahayni meeshaa ma soo geli karo waqad yarid waanu soo aroori karaa oo si yar ayuu u soo aroori karaa siima ramadaanu bishii ramadaan baa la soomay waa darfu zamaan waana naa'ibun can ilfaacil julisa amaamuka hortaadaa la fadhiistay waa darfu makaan kaasina waa qodob aada u muhiima in tusnid ilficla lilmafcuuli faأti bihi madmuuma alawali xaal awalkiisa la dameeyey duriba waa maadigii yudrabu waa mudaaricii waa maadigii hulaahiga ahaa ka dambana waa mudaaricii ka yimi hulaahiga indalaqa daxraja markuu maadigii maxaad oranaysaa duxrija yudaxraju unduliqa yundalaqu ustakfira yustakfaru waksirhu awalkaa kasree ida tasala hadduu la xidhiidhsamo bicaynin ictalla cayn cilowday haddii ficilkaasi uu yahay muctalul cayn xarafka ugu horeeya kasree waxaad inoo soo qaadaa dhowr tusaale qaala iyo baaca iyo khaafa iyo taala qaala asalku wuxuu ahaa quwila baacana wuxuu ahaa buyica khaafana wuxuu ahaa khuwifa طaalana wuxuu ahaa طuwila inay ficilku wuxuu ahaa calaa wasni fucila fucila markuu ahaa waxaa la yidhi culays baa meesha yaalla culayskaasi waxa weeyaan xarfu cille kasraysan oo dama ay ka horeysaa waa culays quwila buyica khuwifa tuwila waxaa lagaga baxayaaba yidhaahdeen oo carabta qaar ay martay xarakadii faaulkelimada in la tuuro xarakadii faaulkelimada marka la tuuro kasradii caynulkelimada saarnayd ayaa la rarayaa waxaa loo rarayaa ilaa faailkelima faaulkelimada marka loo raro haddii caynulkelimadu ay ahayd ya ya-daasi way badbaadaysaa wax isbedelo ku dhacayaa ma jiro mathalan buyica xarafka ugu horeeya ee ba'da ah ee faaulkelimada xarakada ka tuur kasrada saaran caynulkelimada oo ya-da ah u rar wuxuu noqday biica fasalimat ilyaa waxaad inoo soo qaadaa khiifa khawifa ayuu ahaa xarafka ugu horeeya xarakada ka tuur kasrada saaran caynulkelimadan oo wowda ah waxaad u rartaa faaulkelima waxaa meeshii yimi waawun saakina qablahaa kasra waidaa waqacat ilwaawu saakinatu ihra kasratin qulibat yaaan wowda sukuunsane hadday dhacdo kasra dabadeedna ya baa loo bedelaa khiifa saasay noqonaysaa tiila asalku wuxuu ahaa tuwila tuwila markuu ahaa faaulkelimadii baa laga tuuray kasradii wowda saarnayd baa xagga hore loo raray marka loo raray wowdii sukuunsanaydna waxaa loo bedelaya kasradaa ka horeysa daraaddeed marka ficilkaana sidaas ayaa lagu sameeyaa waxaa jirta laba weji oo kale oo ku bannaan oo carabtu ay ugu dhawaaqdo labadaa weji mid waxa weeyaan mid ka muuqanaya qoraalka oo waa dambe khaalisa kan iminkaynu ka hadlayna waxa weeyaan kasro khaalisa damba khaalisa baa bannaan damadaa khaaliska ahi waxa weeyaan xarafka caynulkelimada ayuunbaa xarakada laga tuuraya oo culayska lagaga badbaadaya kii hore culayska waxaa lagaga badbaadayey in faaulkelimada xarakada laga tuuro xarakadii cayntana loo raro ilaa faailkelima kan waxaa la samaynaya caynulkelimadii ayuunbaa xarakadii laga qaadaya xarakada marka laga qaado haddii caynulkelimadu ay ahayd wowna wowdu sideedaasay ku badbaadaysaa hadday ya ahaydna wow baa loo bedelaya maalan buyica caynulkelimada uun xarakada ka qaad ya-daa sukuunsan hadday dama ka horeyso waxaa loo bedelaa wow idaa waqacat ilyaau saakinatu ihra damatin qulibat waawan maxay noqotay buuca khuwifa caynulkelimada xarakada ka qaad khuufa tuwila caynulkelimada xarakada ka qaad tuula marka xaaladaas waxaa badbaadaysa caynulkelimada xarakada laga tuuray wowdii ya-diina waxaa loo bedelayaa wow xaaladda la sameeyo naqlin ee xarakadii kasrada ee caynulkelimada fa-da loo rarana ya-dii baa badbaadaysa oo wowdii baa loo bedelayaa ya waa kasra khaalisa wa dama khaalisa waxaa kaloo bannaan ishmaam wax la yidhaahdo ishmaamku waxa weeyaan in la ysku daro codkii damada iyo kii kasrada waxaana garan kara baa la yidhi qofka ku ag jooga marka hore waxaad isu muujinaysaa mid damo ku dhawaaqaya dabeedna kasraad ku dhawaaqaysaa wiila biica saasaad ohanaysa marka waxaa arki kara un baa layidhi qofka hortaada jooga faksir awish min faha hulaathiyin ucil caynan wadamu ljaaka buuca faxtumil wuxuu yidhi ibnu maalik raximah llahu tacaala alfiyada faksir awishmim faha hulaathiyin ucil kasree ama ishmaami fa'da hulaathiga muctalka ah damana way timi buu yidhi ka buuca oo kale faxtumil waa la iska xambaarto waa la iska qaada halkaa wuxuu inagu tusayaa buucadii wuxuu yidhi waa la iska soo qaatay bimacnaa waa luqad laga fasixsan yahay luqadda ugu fasixsani waa in xarafka ugu horeeya la kasreeyo sheikhuna raximahu llahu tacaala wuxuu ku gaabsaday xarakada kasrada waxaanu ugu gaabsaday likownihaa hiya alasl ahaanshaha ay tahay asalka iyo ahaanshaha ay tahay luqadaasi luqada ugu fasiixsan ayadoo la dameeyey maxaa u tusaalaa layta wahal yanfacu shay-an laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu nin baa cabanayey awooddarri buu ka cabanayey wuxuu yidhi yaa qowmi qad xawqaltu aw danawtu wa sharu xiqaali rijaali lmowtu maalii iidaa jadabtuhaa sa'aytu akibarun qad caalanii anbaytu layta wahal yanfacu shay-an laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu tolkii buu la hadlayo wuxuu yidhi yaa qowmi qad xawqaltu aw danawtu wa sharu xiqaali rijaali lmowtu yaa qowmi qad xawqaltu aw danawtu xigaalkii buu la hadlayay wuxuu yidhi yaa qowmi qad xawqaltu aw danawtu tolkayow qad xawqaltu waan daciifay ay dacuftu alxiqaal waxaa la yidhaahdaa aldacfu can iljimaac aw ilfutuuru canhu inuu ninku kari waayo arrintii gogasha iyo waxyaabahaas yaa qowmi qad xawqaltu aw danawtu ama waan ku dhowaaday buu yidhi inaan arrintii gogasha aan kari waayo wa bacdu xiqaali rijaali lmowtu daciifnimada ragga qaarkeedna waa dhimasho xiqaal wuxuu ahaa xiwqaalun dabeedna idaa waqacat ilwaawu saakinatu ihra kasratin qulibat yaaan baa ku dhacday wa bacdu xiqaali rijaali lmowtu daciifnimada ragga qaarkoodna waa dhimasho maalii idaa jadabtuhaa sa'aytu akibarun qad caalanii anbaytu maalii idaa jadabtuhaa sa'aytu maxaa ii sugnaaday oo markaan wadaanta jiidayo ee aan xoolaha waraabinayo aan la taahaya akibarun qad caalanii anbaytu ma waxay kor maray gabow mise guri beyt wuxuu u jeedaa zawja ninka doobkahay waa ka xoog wenya dee ragga kale anintaana kaftan ka dhige layta wahal yanfacu shay-an laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu alla jeclaan lahaaya jeclaan lahaaya maxay ii taraysaa layta shabaaban buuca fashtaraytu dhallinyaranimo maa la soo iibiyo oo aan soo iibsado dee ninka weli dihin iyo ninka kale dee malaa isku mid maaha waa nin iyo taagtii iyo tamartii ee run hamoodina baacadii baa wuxuu ku sameeyey caynulkelimadii inuu xarakada ka qaado dabeedna ya-dii loo bedelo xarful wow midna wuxuu yidhi isagoo ka hadlaaya maradiisa oo uu leeyahay waa maro adag xiikat calaa niirayni id tuxaaku takhtabidu shawka walaa tuxaaku xiikat calaa niirayni id tuxaaku maro adag baa laga sameeyey buu yidhi waxaa carabta qaar usoo guuriyeen gabaygaas xuukat qaarna waxay usoo guuriyeen xiikat oo igu dhawaaqeen xiikat ficilku wuxuu ahaa facalo oo muctallul cayni bil waawi ah dabeedna waxaa la yidhi xuwika calaa wasni fucila xuwika markii la yidhi ayaa waxaa lagu sameeyey naqlu xarakati alcayni ila alfaa xarakadii cayntaa la raray waxaana loo raray ilaa faa-ilkelima faa-ulkelimadii markii loo raray waxaa dhacday wowdii oo sukuunsan oo ay kasra ka horeyso yaa baa loo bedelay dabeedna waxay noqotay xiikat waxaa kaloo loo soo guuriyey in la yidhahdo xuukat xuukat marka la yidhaahdo xuwika buu ahaa dabeedna caynulkelima oo wowda ah ayaa kasradii laga qaaday oo bilaa xarako noqotay markaasaa wowdii sideedii baaqi ku noqotay oo la yidhi xuukat markaa sheikhu raximah llahu tacaala labadaa luqadoodna halkaasuu inoogu sheegay wajcal ka yeel qabla alaakhiri ay xarakata maa qabla alaakhiri mafcuulkii koowaad baa xadfan waana xarakada aynu soo qadarnay wajcal ka yeel qabla alaakhiri xarakata maa qabla alaakhiri xarakada xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya fil mudiyi maadiga dhexdiisa waxaad ka dhigtaa kasran kasra ka dhig maadiga maxaad ku samaynaysaa xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya kasree wa fatxan ay wajcal xarakata maa qabla alaakhiri fatxan fatxa ka dhig fii siwaahu fii siwa lmudiyi maadiga wixii aan ahayn kaa maadiga aan ahayn oo talaa raacay oo bimacnaa mudaariciya waayo mudaaricu maadiguu raacaayo maadiga ayuu ka yimaadaa kutubta yaryar ee bilowga ah ee naxwaha ayaabay ku taallaa oo wuxuu odhan jiray matnu al aajuruumiya fain kaana alficlu maadiya duma awaluhu wakusira maa qabla aakhirihi wain kaana mudaarican duma awaluhu wafutixa maa qabla aakhirihi ajruumi bay dadku yidhahdaan laakiin waa aajuruumiya halkana waxaa inoogu jiraa xarakada xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya oo haddii ficilkaasi uu yahay maadina xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya kasree hadduu yahay mudaaricna xarafka ugu dambeeya ka ka horeeya fadxee hadduu maadi yahay kasradu waxay noqon kartaa daahira mid muuqata sida duriba iyo qutila waxay kaloo noqon kartaa muqadara mid lagu qadaray maalan qiila iyo biica xarakadii waa ku qadarantaydi ina xarakadii waa ti la raree sidoo kale rudda waa ku qadarantay oo idqaamkaasaa keenay inaanay meesha ka muuqan ka waran ficilkan haddii maadigiisa qabla aakhirku awal horeba u kasraysnaa sidii baa loo daynaya caalima culima samica sumica ficilka mudaaricna fadxadu waxay noqon kartaa mid muuqata sida yudrabu yundalaqu yustakfaru waxaana noqon kartaa muqadara mid qadaran sida yuqaatalu way ku qadarantay fadxadii iyo yuraddu iyo wixii lamid ah haddii ficilka mudaaric qabla aakhirku awal horeba uu fadxaysnaana fadxadiisi baa loo daynaya yaftaxu yuftaxu fadxadii baa loo daynaya halkaa waxaynu ku dhiganay afar qodob waxaa inoo hadhay saddex thaalitadii hamzi waslin duma machu wamac taa'i lmudaawacati dmumti lwahaabi wilaa wma lifa naxwi baacad can lithaalithi nax ikhtaara wanqaada kakhtiira aladii fadula wdumma god dumma god thaalitadii hamzi waslin kii hamsatulwasliga u saaxiibka ahaa xarafkiisa saddexaad god machu maca hamsati lwasli hamsatulwasliga la jirkiisa god wadmum god mac taa'i lmudaawacati taa'ulmudaawacada la jirkeeda waxaad goddaa tilwahaa ka ayada ku xiga biwilan si xidhiidha u god wajcal yeel maa kii yeel lifaa naxwi baaca ay lifaa'i naxwi baaca fa'da baaca oo kale wixii u sugnaaday waxaad u yeeshaa lithaalithi naxwi ikhtaara xarafka saddexaad ee ikhtaara oo kale wanqaada iyo inqaada oo kale kakhtiira wadaalika kaasina kakhtiira sida waa la doortay oo kale weeye alladii kii fadula fadliga batay ee wanaagsanaaday beydka hore qeybtiisa ugu horeysa wuxuu kaga hadlayaa ficilka hamsatulwasli ka bilowda hamsatulwasliga iyo xarafka ayada ku saddexdaaba waa la damaynaya kaasina wuxuu ahaa ficil kasta oo sudaasiya ama ha noqdo saxiixulcayn ama ha noqdo muctalulcayn iyo khumaasigii infacala iyo iftacala bishardi inuu noqdo saxiixulcayn ustukfira ustuxdira ustukhrija unduliqa uctudila utusila beydka inta dambena wuxuu uga jeedaa ficilkii xagga hore ay ka gashay taaulmasiida taaulmudaawaca ayuu shiikhuu yidhi raximah llahu tacaala laakiin taaulmudaawaca waa qeyb ka mid ahe waxaa fiicnaan lahayd bay culammadu yidhahdeen inuu yidhaahdo taau lmasiida waayo taau lmasiida ashmalu min taai lmudaawaca ta ziyaado ah waayo waxaa jirta ta ficilka xagga hore lagaga siyaadiyo marka uu yahay khumaasi oo mudaawaca aan ahayn sida takaafala iyo takabara sidana lagu samaynayo takaafala tuquufila takabara tukubira tacallama tucullima takharaja tukhurija saasaa la odhanaya haddii taadu ay tahay taaulmudaawacana waa la mid callamtuhu waxbaan baray fatacallama waxbuu bartay fatacallamadaas markaad noocan ka dhigto maxaad odhanaysaa tucullima taadaasi waa mudaawaca mudaawacadana koley kitaabkeenu kama hadal ficilkii taaulmasiida ay ku jirtay xarafka labaad ee taaulmasiidada ku xiga waa la damaynaya tacallama maxaad oranaysaa tucullima takharaja tukhurija tazakaa tusukiya saasaad odhanaysa laba qodob baa halkaa inoogu jira wadmum god maca taa'i lmudaawacati taa'u lmudaawacada la jirkeeda waxaad godaa tilwahaa ka ayada ku xiga biwilaansi xidhiidha oo ayada iyo xarafka ka dambeeya aanay waxba u dhexayn wamaakii lifaa naxwi baa cajcal lithaalithi naxwi ikhtaara wanqaada ka khtiira aladii fadlaa waa qodobkii ugu dambeeyey oo ficilka infacala ama iftacala ah haddii uu noqdo muctalul cayn waxaa lagu samaynayaa xarafkiisa saddexaad wixii lagu sameeyey fa'da baaca fa'da baacana wuxuu inoo sheegay in la kasraynayo oo isagu kasrada ayuu ku gaabsaday maadaama kitaabkuu yahay kitaab mukhtasara xarafka saddexaad marka waad inoo kasraynaysaa maxaad odhanaysaa ikhtiira inqiida asalku wuxuu ahaa ukhtuyira unquwida ukhtuyira iyo unquwida markuu ahaa ayaa culays baa yimi culayskaa yimi waxa weeyaan xarfu cillo kasraysan oo dama ka horeysa unquwida ukhtuyira waxaa la yidhi si looga badbaado damadaa ka horeysa xarfu cillaha kasradan saaran xarfu cillahana waxaad u rartaa halkaa damada laga qaaday marka la raray kasradii kii ayai ku jirtay caynulkelimada ya-dii sideedii bay baaqi u noqotay oo maalan ukhtuyira markii la yidhi ukhtiira ya-dii sideediibay u badbaaday laakiin kii ay wowi ku jirtay ya baa loo bedelay unquwida marka xarafkii hore ee wowga ka horeeyey damadii laga qaaday kasradii wowda saarnaydna xagga hore loo raray waxay noqotay idaa waqacat ilwaawu saakinatu ihra kasratin qulibat yaan markaasaa wuxuu noqday unqiida saddexdii weji ee bannaanaa ee midna uu xusay labana aanu xusin ee damadii khaaliska ahayd iyo ishmaamkiina waa ku bannaanyihin damada khaaliskaa maxaa la odhanayaa markuu ahaa ukhtuyira iyo unquwida xarfu ciliyun baa laga qaaday kasradii waa sukuunoobay markii la sukuuniyey wowdi sideediiba baaqi u noqotay unquuda ukhtuyiradiina ya-dii waxaa loo bedelay wow damada ka horeysa daraaddeed halkaa wuxuu inoogu gebagabeeyey ficilkii loo bineeyey mafcuulka iyo wixii mafcuulka halkiisa gelayey ficilkan hamsatul wasli ay gashay xarafka saddexaad in la dameeyo faa'iidada ugu weyn ee ku jirta ee loo keenay waxa weeyaan ficilkii inuu yahay mabniyun limaa lam yusama faaciluhu waa shayga quree lagu garanayo kan ay ku jirto taaulmasiida xarafka labaad in la dameeyo waxaa keentay wuxuu ku qaldami lahaa mudaaricii ka yimi facala maalan tacallama waxaa la odhanayaa tucullima haddii xarafka labaad aan la damayn lahayn wuxuu ku qaldami lahaa callama mudaaricee tucallimu waxbaad baraysaa xarafka ugu dambeeya marka la ysku taago waa la sukuuninaya dabeedna wuxuu noqon lahaa tucallim iyo tucallim lama kala garteen haddii loo dayn lahaa tucallima oo sidaa loo dayn lahaa maadigii marka la yidhaahdo tucallimu laysku taago xarafka ugu dambeeyana dabcan sukuun buu noqonaya oo lagu dhawaaqaya labadaasa isku qaldami lahaa marka labadaas si loo kala saaro ayaa arrinta ayada a loo sameeyey waxyaabo kale oo meeshan soo gelayaa jira oo marka shiikhu uu yidhi ikhtaara iyo inqaada oo aynu tilmaanay inuu yahay iftacala iyo infacala waxaa la mid noqonaya haddii ficilkaasi aanu muctal ahayn laakiin uu yahay mudaacaf sida ishtadda iyo inhalla ishtadda maxaad odhanaysaa ishtidda ama ushtudda inhalla maxaad odhanaysaa inhilla ama unhulla waxaa kaloo bannaan ishmaam wax la yidhaahdo ishmaamku waxa weeyaan in la ysku daro codkii damada iyo kii kasrada waxaana garan kara baa la yidhi qofka ku ag jooga marka hore waxaad isu muujinaysaa mid damo ku dhawaaqaya dabeedna kasraad ku dhawaaqaysaa oo wejiyadii way ku bannaanaanayaan intaasaynu insha allahu tacaala maanta dhiganaynaa biidn illaah wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka watuubu ilayk